korjoogtaynta golaha fulinta waa mas-uuliyad saaran xubnaha golaha shacabka oo loo baahan yahay in sideeda loo guto usbuuc walba maalinta axadda ah waxaa loo qoondeeyey in la hor keeno wasiirada oo su-aalo la xiriira shaqadooda la weydiiyo dhaqankaasi wuxuu keenayaa isla xisaabtan daahfuran iyo isa sixitaan haddaba kal fadhiga lixaad waxaan ka dalbanaynaa guddiyada in guddi walba wasaaradaha shaqadu kala dhaxayso ay la xiriiraan si uu golahu ula socdo islamarkaana haddii loo baahdo talo iyo toosin u siiyo kolba wasiirka la hor keeno golaha shacabka